sidii qodobadii aynu ku bilownay dhismaha waxaynu ku qaadanay go'aanka halkaa sekada inaga soo horjeedaa gurigii m c h dumarka lagu xanaaneeyo guriga yara ku xiga albaabkiisaynu fuulay jalanjaladiisa ayaan fuulay waxaa joogay dad badan oo hantidayaashii ahaa oo aada u murugaysan oo qaar ilmaynayeen ilaahay wuxuu dhawaafjirana waxaynu inoo go'aana inaynu dhisno meeshaa waanu dhisi karaynaa dadkuna kama ururine waanu dhisana baa looda yidhi iyagoo murugaysan tii baa la hirgeliyey ummadda hirgelisay arood laba cisho ka bacdi malaha wiin ka bacdina waxaanu yeedhay dadka ganacsada ah dhowr iyo toban shirkadood koob iyo toban haanee laba toban malaha ayaan habeenkii inta qalli warqad qaatay mid walba maliyun doolar ku qoray maadhan maxaad bixin karaysaaye markii la yimid madaxtooyada ee shirka la galan waxaa ku yidhi hebel maliyuun shirkad hebel maliyuun tobanbaa halkii ku aqbalay nin quraanana ogaantay ilaa imka lacagtii bixin koob inta kale way bixiyeen ee meesha habeenkii aan uga sheegayn intaa bixiya habeenkaa waxaa habeenlabaadkii ugu horreeyey wax deeq aho inoo ballan qaada madaxweynaha jabuuti dowladda jabuuti hal milyan baynugu deeq kabacdina waxaanu la hadalnay kuwan baanka adduunka oo lacag loogu talagalay wasaaradda maaliyaddu inay kabaasitay milyan haysay iyadana waxaanu kurin noo soo wareeji waxaanu ku caawin inaanu ku bilaabayna dhismaha suuqa gubtee dhowr cisho ka bacdina qolada xamar baa soo dirtay hal milyan mucaawina wixii kale ee ay dunabigu soo direen hay-adaha iyo dowladaha iyo baryada iyo u malayn maayo inay wax badan ka yimaadeen dadka dhallinyarada ah ee inta badan iminka joogtaa waxay la yaabanaayeen inaan lahaydii waxba la weydiin waxaa yimid intaan ogahay dhowr iyo labaatan wafdi oo u badan jimcida qurumaa ka dhexaysa iyo qolada deeqayaasha la yidhahda reer galbeedka u badan oo mid waliba halkan maray uu sawiray uu hadlay oonu caawin yidhahdeen ilaa maanta waa la sugaya ilaa maanta haddii ay gudda wax soo gaaro wixii dowlaha soo mara annagayna soo marayeen wixii somalilan iyo dad shicbadu soo diraana waxay soo marayeen qoladan culimmada ah lacagta soomaalidu soo urursa meel baha joogeen kuwa maraykan kuwa australia kuwa carabta waa la soo diray nin waliba taaguu soo diray waxay kusoo dhacayeen culimmada wixii dowladaha marayaana xaggayga soo marayeen marka qoladaa faraha badnayd ee wufuudda badnayd ee timid ee sawirada badan qaaday ee in badan miidiyaha laga dhegaystay layma soo sheegin wax dowladda garab maro ay soo gaadheen culimmada dowladdana xokamay soo gaadheen taasi waxay noo sheegaysaa ninka dantiisa qabsan waaya ee isku kalsoonaan waaya ciidana wixiisa u qaban mayso waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa qoladaas markay arkeen culayska aylada hawsha ku soo hagagtay inay telefoonkii iyo shidaalkii iyo kharashka iska bixiyeen iyagu aad baan ugu mahadnaqaya ay caqliga keeneen oy wala sidii u wadaan su-aashina waxa weeye maan maqal weli aniga imay soo gaadhin labadii guddiyadooyna war dhaqaale mahana dowladda isku noqdo wax bixiya waayo marnaba barayarsi u ahaa waxaan aad iyo aad mahadnaqaya dhammaan shacbiga soomaalida arrintan iyagaa dhisay isutagoodii baa keenay ismaqalkii ay mustaqalee baa keenay ilaahayna waan uga mahadnaqaynaa inaynu maalintiina joognay maantana inu soo gaarsiiyey